kulankan oo looga hadlayay arrimaha amniga degmada dhooble iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa soo agaasimay maamulka degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose kulankan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada saraakiil laamaha amniga odayaasha dhaqanka ururada dhalinyarada ururada haweenka iyo guud ahaan bulshada rayidka iyo qaybaheda kala duwan waa danteenna weeyaan shaksi kasta oo reer dhoobley ah ama jubbaland ah dantiisa weeye waxaan maanta isugu nimid dantaasina waa nabadgelyadeenna cid kastana nabadgelyadaasi way qusaysaa sidaan nabadgelyadeenna u adkaysan lahayn ee wixii shaqaaqe inagu wada aan isaga qaban lahayn ee rag iyo dumarba aan oogu istaagi lahayn nabaddeenna markuu arko wiilkaygu anoo u taagan nabadgelyada oo ka damqanaya islowskay garab taagi laakiin haddaan anu ka foorarsado isaguna wuxuu doonu samayn nabadgelyada ka odayaal ahaan aan isu taagno xeeheeda waa wax jiro way noo roon tahay wiilkay u roon tahay gabadhay u roon tahay haddaana herdhoobleyow nabadda aan geejisanno nabadda aan haysanno inaan geejisanno ayaa fiican nabada naas la nuugaa mar hore la dhahay soomaali dhahday wax la sheegsheegay iyo wax la isdhahdhahay waxaa ka fiican nabadda waa ogta in dhibaatooyinkaan soo marna horaana looga wada hadlay aniga hadalka hadda ma sii badinaye laakiin nabaddaas waa wax noo tarayso haddaan haweenkii nahay dhallinyaradii odayaashii dhammaan nabadda aan ka wada shaqayno aad baad arkayseen in la fashiliyey hubkii la rabay in lagu laayo halkan lagu galo halkan halkan halkan lagu galo dhoobley degmadan oo lagu barakiciyo ganacsigeeda iyo deganaanshaheeda iyo waxbarashadeeda ee lagu barakiciyaa la rabay waa kaad arkayseen oo bannaanka la soo dhigay nin baa fashiliyey uu ku mahadsan yahay rag marka saasoo waxaa jira caqli badan oo ku jira maxaan ku dhaha jubbaland oo saraakiisha ku jira inta kalena waxaan rajaynaynaa meelaha ku jirtana inay fahmaan idii u soo noqdaan waxaan u baahnahay amniga inaan ka wada shaqayno oo ciyaal weerada iyo tuugada iyo dadka mataqaana amniga inaga hadla inaan iska qabano oon la soo xidhiidhno oon la shaqayno ciidanka amniga taliyaha amniga in la qaato nambar bule hot nambar ah in la qaato nambarkaas oo la dhaho waxay waxaasaan arkay adigu waxba haaba aqbanin meesha meesha dhibkaasaa ka socda waxaasaa ka jira inta haddaad dhahdaan amnigaad la shaqaysa qof walbana waa mas-uul wuxuu mas-uul ka yahay ilmihiisa iyo xaaskiisa iyo dalka iyo dadkaba mas-uul buu ka yahay qofka hadduu mudakar yahay waa mas-uul marka amniga aan ku dadaalo si guud si gaara aan indho dheer u yeelanno waxaan rabnaa qof kasta qofkii hadda maanta dhib wada dhoobley dhexdeeda cidin baa og gurin buu ka soo baxayaa qofun baa xoogaal u ah war qof kastow hadduu wiilkaagii yahay sida raggii hore ay sheegeen oo amniga uu ku dheelayo ka hortag u soo sheeg ciidanka amniga si kastaba ha haatee kulankan looga hadlayay arrimaha amniga degmada dhoobley ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada saraakiil laamaha amniga odayaasha dhaqanka ururada dhalinyarada ururada haweenka iyo guud ahaan bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan